dadka soomaalida ah waxaan u caddaynayaa in kuwa qaswadayaasha ay wadajir noo dhaawacayaan waxaan idiin caddaynayaa in kenya aysan dan gaar ah ka lahayn soomaaliya xitaa taaka dhul ah oo ka mid ah soomaaliya waxa keliya ah ee aan wada rabnaa waa nabad iyo ammaan waxaan idinkugu baaqayaa adinkaoo ah qurbajoogtii dalka iyo kenyaanka kale in kuwa isu gudbinaya fariimaha nacaybka iyo khilaaf abuurka ah kuna doodaya in kenya laga yaso dadka laga tirada badan yahay aan meel iska dhigno dowladda kenya waa dowladda ay si rasmi a ugu siman yihiin dadka oo dhan tusaale haddii dadka laga tirada badan yahay la yasiyo wasiiradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee kenya waa aamine maxamed waa soomaali haddii soomaalida la takoorayo miyuu aadan maxamed noqon lahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga kenya haddii soomaali laga necbiya halkan miyuu aadan barre ducale noqon lahaa guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka jamhuuriyadda kenya waxaan idiin xaqiijinayaa in keliya danta kenya ay tahay nabad iyo midnimo waxaana dadka soomaaliyeed kula talinayaa in ay nabadda nala qaataan nalana raadiyaan haddii deriskeennu nabad helo innagana waan helaynaa taasna waa ujeeddada kenya